maamulka la baxay somalilan oo xiray kalluumaysato yemeniyiin ah ciidamada ilaalada xeebaha ee somalilan ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ka sameeyeen howlgal raaf ah oo ay kusoo qabanayaan kalluumaysato yemeniyiin ah oo ka jillaabanayay xeebaha maamulka somalilan oo horey dowladda xabashida itoobiya ugu saxiixay inay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayaa waxa uu kalluumaysatadan yemeniyiinta ah ku tilmaamay kuwo badda xadayey islamarkaana si sharci darro ah kaga kalluumaysanayay xeebaha muuqaallo bahdilaad u muuqda ayay kasoo duubeen kalluumaysatada yemeniyiinta ah ay kusoo qabteen howlgalka ay ka sameeyeen xeebaha mid ka mid ah saraakiisha ciidamada badda ee maamulka la baxay somalilan ayaa ka hadlay tirada kalluumaysatada ay gacanta kusoo dhigeen isagoona sheegay inay maxkamad geen doonaan ciidanku wuxuu galay howlgal wuxuu ka sameeyey badda howlgalkii waxaan kusoo qabannay doombuuna iyo laba jelbadood ay wadato waxay xadayeen badda waxay ka yimaadeen yaban muddaba waan daba soconnay ciidanku wuxuu ku guulaystay doontaa buunka ah iyo laba jilbadooday wadatay dadka saaraayna waxa weeyaan saddex iyo toban howlgalka kadib dabayle kadib roobab kadib ciidanku wuxuu ku keenay saldhigga labaad ee saylac waxaanan horgeyn doonnaa insha allaahu baadhis kadib markay baadhistu noo dhammaato waxaan horgeyn doonnaa hay-adaha sharciga u leh ayaan horgeyn doonnaa insha allaahu dad badan oo ka falceliyey arrintan ayaa aad ula yaabay tallaabada uu qaaday maamulka la baxay somalilan kaas oo ay ku tilmaameen inuu isagu yahay kan xadaya badda islamarkaana u gacan gelinaya dowladda xabashida itoobiya oo ay cadaawad fog kala dhexayso soomaalida